waxaan xukuumadda maamul goboleedka puntland la socodsiinayaa in aan shidaal laga soo saari karin iyo macdantoona aan ogolaansha looga haysan dadka deegaanka gobolka nugaal ayaan xukuumaddu ku tallaabsan karin inay shaqo ka bilowdo meesha la yidhaahdo kanooko waxaan uga digaynaa shirkadaha qaldaraaska beentaa ka qaadanayo xukuumadda oo ajanabiga ah wixii soo gaaray iyagaa ka mas-uula haddii ayan dib uga fiirsan baarlamaanka dowlad goboleedka puntland ayaa fadhi aan caadi ahayn wuxuu uga socdaa hoolka baarlamanka magaalada garowe waxayna baarlamanka ay kaga doodayaan arrimo badan kuwo ay soo ansixiyeen halka kuwana muran ay ka taagan yihiin halka kuwana aysan gudagelinin xukuumadda ayaa soo hordhigtay ajandayaal dhowr ah oo ku aadan wasiirada puntland oo qaarkood aan xasaanad baarlamanka ka haysanin kadib markii uu dhowaan madaxweynaha puntland isku shaadhayntii golaha wasiiro cusub ku magacaabay sharci ku aadan macdanta iyo batroolka puntland iyo ajandayaal kale oo weli aan shaaca laga qaadin kuwaasi oo horyaalla baarlamanka xukuumadda dowlad goboleedka puntland ajandihii ugu horreeyey baarlamanku maalmihii ugu dambeeyey ay ka doodayeen ayaa ahaa meelmarinta arrimaha macdanta iyo shidaalka puntland waxaana arrintaasi ay dhalisay muran xooggan iyo kala qaybsanaan baarlamanka dhexdiisa ah oo hadda ka muuqanaysa baarlamanka puntland taariikhdu markii ay ahayd sagaal iyo tobankii bishan maars oo sanadka labada kun iyo sideedda ayaa baarlamanka puntland dood dheer ka gadaal cod u qaaday sharciga khayraadka dabiiciga ee puntland lagu dhaqayo hoolka baarlamanka oo ay fadhiyeen wakhtigaasi xildhibaano gaaraya ilaa iyo afartan iyo sideed xildhibaan ayaa waxaa ogolaaday kow iyo labaatan halka kow iyo labaatan kalena ay diideen lixna waa ay ka aamustay hase yeeshee guddoomiyaha baarlamanka puntland oo shir guddoominayay kulankaasi ayaa taageeray kow iyo labaatanka xildhibaan ee u codeeyey ajandaha horyaalay ee arrimaha khayraadka kaasi oo codkiisii ku biidhiyey xildhibaanadaasi isla markiina ku dhawaaqay in cod haldheeri ah lagu ansixiyey ajandahaasi si kastaba ha haatee waxaa magaaladan garowe caasimadda dowlad goboleedka puntland kusoo kordhaya hadalhaynta arrintani ka gadaal markii xubno ka tirsan baarlamanka puntland ay ka biyo diideen asixinta ajandahani waxaana ay xubnahaasi ku andacoonayaan in xeer hoosaadka baarlamanku uu qorayo in marka koowaad uusan guddoomiyuhu raaci karin kooxna haddii xildhibaanadu barbardhac noqdaan sharciguna qabo in lagu celiyo mar kale haddii mar labaad ay barbar dhac noqdaanna uu guddoomiyuhu raaci karayo kooxdii uu doono xildhibaan mukhtaar axmed oday waxa uu ka mid yahay xildhibaanada arrintani sida weyn uga biyadiidsan sharcigu waxa uu ka qababa heerkaan noqonaya sharciguna wuxuu ka qabahaa labaatan iyo ko iyo labaatan iyo ko hadday noqotay in odaynta lagu celi haddii odaynta labaad lagu kala adkaan waayana tan saddexaad guddoomiyu dheeraaday yeelanay marka waxa weeye waxa weeye taas guddigeeda guddoomiyaha leh heer sidaa kuma ansixin waxa weeye qawaaniinta iyo sharciga dalka u degsan baana dadka kala saaree qofna qof af soomaali iyo xoog waxna kuma marsiin karo xildhibaan mukhtaar waxaa kale oo uu sheegay in puntland maanta ay ku sugan tahay xaalad cakiran xag dhaqaale iyo xag ammaanba sidaas daraaddeedna aysan habboonayn in shacabka lagu mashquuliyo shidaallo iyo macdan waxaan ku diidanayn waxa weeyaan horta wixii macdan iyo horumari wadanku waa u baahan yahay laakiin wadankii goboladii qayb baa la haystaa xuduudihii ma wada xira waxa weeye waxaan ammaanku ma sugna waxa weeye marka waxyaalo badan oo loo baahan yahay in laga horumariyo baan jalayn wasaaradda laftigeeda ee hadda macdanta oo hadda la wadata halkaas waad u og tahay miisaaniyadda waxaa ugu jiray wakaalad wasiirkuna wuxuu ahaa agaasime haddeeraa madaxweynuhu soo magacaabay golaha wakiilada lama horkeelin oo wasiirka iyo midna lama ansixin iyadoo sidaa ay tahay dana waxaa la keenay xeerkii
dowladda federaalka kubeel gaarka ee soomaaliya ayaa qabta in sharcigaasi uusan ahayn mid meel maraya wasiirka macdanta iyo batroolka ee dowladda federaalka kubeel gaarka ee soomaaliya oo idaacadda garowe u warramayey ayaa amuurtaasi ku tilmaamay in ay tahay mid aan waafaqsanayn sharciga dowladda federaalka kubeelgaarka ee soomaaliya islamarkaasna puntland ay tahay maamul goboleed hoos yimaada dowladda kubeelgaarka ee soomaaliya waxaana uu yidhi wasiirku baxa puntland lagama lixinay yani wax caqliga geli kara ma aha ana waxa weeye waa dal soomaaliyeed waxa weeye puntland waa lafdhabarka hadaa laga koran yahay dowladda federaalka ama soomaaliyeed ha noqoto yani sida ay u taageeraysay iyo taageeradeeda waxay annaga noo ahayd oo noo xisaabsanayd inay tahay lafdhabarka dowladda federaalka marka wax weyn iska bedeli mayso waayo waxa weeye sidaad og tahay dawlado kale oo shisheeye ah ayaa waayadii hore lala galay heshiisyo sidaad og tahayba dhulku wuu kala cabiran yahay waxyaabo badan baa u baahan in la qadariyo oo hadaa la goyo taqdiirteeda iyo xisaabteeda u baahan sharikad yar oo aan ama aanu ka keennay mxuu ahaayey kanada laga keenay oo aan dhaqaalihii iyo technolojiyadii midna aan u hayn waxay la tahay wax weyn ka bedeli mayso tii hore dhanka kale dowlad goboleedka puntland ayaa taageersan ansixinta iyo meelmarinta ajandahaasi waxaana isla markiiba maamulku muujiyey ku-faraxsanaanta arrintaasi waxaana raadiyo garowe uga warramay wasiirka macdanta puntland xasan alloore oo ah wasiirka wasaaraddan cusub ee lagu soo biiriyey wasaaradihii horay uga jiray puntland
sida la socotaanba dowlad goboleedka puntland muddo laba sano gaaraysa waxay ku mashquulsanaayeen inay la soo baxaan khayraadka dabiiciga ee ku jira puntland taas oo laga haya akhbaaro badan in puntland qaybo ka mid ah ay leedahay batrool taasoo markastiisa soo daraysay oo tafaasiil badan laga helayay macluumaad ah sida datadoo kaleeto ama informations badan oo kambaniyaal waaweyn oo hadda ka horgalay ay ka tageen iyo iyo saadaal kaleeto oo muxuu ahayto ah satellites akhbaara ay soo gudbisay oo la geeyey muxuu ah la akhristay la geeyey laabab casri ah ee ay khubaraha akhriyeen waxaanu macluumaad badan ku helnay haddaba waxaa goobaha lagu qaxweeyo ee caasimadda puntland ku badatay hadalhaynta arrintani iyadoo dadku ay isku khilaafsan yihiin ansixinta ajandahaasi dad badan ayaa waxay u arkaan in xukuumaddu ay ku jeedinayso indhaha shacabka puntland oo iminka u jeeda gobollada maqan ee puntland dowladdana ka sugaya soo celinteeda iyo amniga oo faraha ka sii baxaya halka qaar dad tiro yarna ay taageersan yihiin ansixinta ajandahani waa kan mid ka mid ah ciidamada puntland oo lagu magacaabo maxamed xaaji huruuse oo isagu ka warramaya fikirkiisa ku aadani marxaladaha puntland ku sugan gaar ahaan dhinaca ammaanka iyo iminka waxaa habboon ka ciidan ahaan in iyaga lagu taakuleeyo waxa weeyaan maamulkuna maanta meel xun buu marahayaa waxa weeye dad baa loo shaqaynayaa meesha ee dowladnimo loo shaqayn maayo dalka wixii soo galay oo dhaqaalahaana cumaan iyo abudabay iyo imaaraadka carabta iyo swidhan iyo tan iyo talyaani baa lagu shubay ma garanaysaa waxa weeye waxaan leeyahay isimada waxaan leeyahay waxgaradka soomaaliyeed waxaan leeyahay ummadda reer puntland waxaan leeyahay balaayo lama dhawrto balaayo lama dhawrto xaaladduna maanta meel adag bay maraysaa dhaqaalaha waddankeena soo galaana geeska africa markuu gaaro reer yurub baa dhaqaala laga siin karaa bad iyo beriba ma garanayso maalin walba inta la shubo oo dibadaha laga buuxiyo oo la kala tuurto in afka caag loo mariyaana dhibkeeday leedahay baarlamaan shaqaynahayaana ma jiro kulligii nin walba boorsadiisu cabaysta ma garanaysaa oo nin walba oo lala ballama nin cod diiban karana male xaafiisay fadhiyaana male waxaan leeyahay fadhigaa laakaco isimaru dalka gacanta ha ku dhigeen baaqiga iyaga harayna gacanta ha ku dhigeen dufaaca dalkana gacanta ha ku dhigeen nolosha ummaddana ha soo celiyeen cabdulaahi bootaan ciil qabe waa sargaal rugcadda ah kana tirsan saraakiisha puntland waxaana uu ka mid yahay dadka sida weyn uga soo horjeeda meelmarinta ajandahaasi waxaana uu idaacadda garowe uga warramay fikirkiisa ku aadani ajandahani baarlamanka horyaalay waxaan xukuumadda maamul goboleedka puntland la socodsiinayaa in aan shidaal laga soo saari karin iyo macdan toonna aan ogolaansha looga haysan dadka deegaanka gobolka mugaal ayaan xukuumaddu ku tallaabsan karin inay shaqo ka bilowdo meesha la yidhaahdo kanooko waxaan uga digaynaa shirkadaha qaldaraaska beentaa ka qaadanayo xukuumadda oo ajanabiga ah wixii soo gaaray iyadaa ka mas-uula haddii ayan dib uga fiirsan isku soo wada duubo waxaa hadalhayn xoogani ay ka jirtaa sidii macdanta iyo shidaal looga baari lahaa deegaanada puntland iyadoo amnigii guud ee puntland uu hareeyey habacsanaan xoogan gobollo waaweyn oo ka maqan gacanta puntland dad fara badan oo caruur hooyooyin iyo ciroolaba leh oo ka soo qaxay laascano ay ku tabaalaysan yihiin tuulooyin baadiyaha iyo weliba caasimada dowlad goboleedka puntland ee garawe sicir barar baxsan oo aafeeyey nolosha dad badan oo ka jira puntland iyo wakhtigii jiritaanka xukuumadda oo gabaabsi ku jira iyadoo ay soo ifbaxeen musharaxiin badan oo doonaysa hoggaanka dalka in ay hantaan walow xaaladda maanta ay ku sugan tahay puntland ay tahay mid meeshii ugu khatarsaneed abid maraysa abshir cabdulaahi maxamed barnaamijka hadalhaynta toddobaadka idaacadda